subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax ee reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka oo gudoomiyey shirka guddiga joogtada ee ka hortagga xanuunka covid nneteen uu ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug kule lagu taageerayay hagaajinta nidaamka maamul ee deegaanee dowlad goboleedka galmudug oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle oo bulshada deegaanada hirshabelle ugu baaqday inay u hoggaansamaan tilmaamaha ay bixinayaan dhakhaatiirta caafimaadka si uusan u faafin xanuunka covid nteen maamulka magaalo xeebeedka hobyo oo shaaciyay inay jiraan dad looga shakisay inay qabaan xanuunka coronavirus kuwaasi oo maamulku uu tilmaamay in lagu karantiilay qeybo ka mid ah degmadaasi dowladda sacuudiga oo soo kordhisay go-aamo la xiriira isbeddel lagu sameynayo waqtiyada bandowga i saarnaa magaalooyinka waddanka boqortooyada sacuudi arabiya wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah askar lagu eedeeyey inay dileen nin madow ah oo shaqada laga ceeriyay dalkaasi maraykanka
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is-ilaaliso
mar kale aroori suuban dhegaystayaal waa toddobaiyo labaatanka bisha shanaad sanadka labada kun iyo labaatanka intaad dhegaysateen waa qodobada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kuwooda ugu waaweyn ra-isul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa gudoomiyey shirka guddiga joogtada ee ka hortagga xanuunka covid nteen kaasi oo uu ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane xasan cali kheyre ra-isul wasaaraha dalka ayaa gudoomiyey shirka guddiga qaran ee xakameynta xanuunka covid nteen oo uu ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed kaariye qoorqoor waxaana uu ka warbixiyey xaaladii ugu dambeeyey deegaanada galmudug ee xanuunka covid nteen shirka ayaa sidoo kale lagu go-aamiyay in gargaar deg deg ah la gaarsiiyo deegaanada ay xaaladaha daran ay ka jiraan ee galmudug ka mid ah kulan lagu taageerayay hagaajinta nidaamka maamul ee dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta magaalada iyo sidoo kale odaal dhaqmeedka siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan noo soo diray
kulankan oo ahaa mid kooban islamarkaana lagu taageerayay hagaajinta nidaamka maamul ee dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu qabtay gaalkacyo iyadoo ay ka qayb galeen qaar ka mid a waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelaha gobolka qaar ka mid a waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa muujiyey taageerada ay u hayaan maamulkooda cusub ee galmudug iyagoo dhanka kalena beeniyey qoraallo been abuura oo lagu faafiyey baraha bulshada islamarkaana la isaga horkeenayo maamulka iyo bulshada ku nool gobolka muduga waxaan ka midnaha beelaha galmudug oo dhistay dowladda galmudug dhistay wax dhibaataa iyo wax boorobaleenoona dhex yaallaan ma jiraan dowladdaan taageersannahay inaan la shaqaynaan diyaar u nahay annagu halkan joogno waxaa maqalnay warqad la qoray oo cid qortay annagu aanan aqoon oola beesha reer qoraalaan warqadaana ka timid dowladda waa ka soo horjeednaa warqad saasaha naloo sheegay warqadaasna waxaan ugu talagalnay inaan beenino waxaan wax ka ognahay inaysan ahayn waxaan iskugu nimidoo shirkaan ku saabsan yahay war aan sal aan u weynay oonan wax meeshu ka yimi aana aqoon oo saxaafada oo suuqa galay inaan ka hadalno oo beenino annagoo ah odayaashii beesha reer qudhaale iyo dhallinyaradii culimaauddiinkii beeshu ay siyaasiyiintii kulli annagoo u dhan suldaanka ay taageersan yihiin soo dhoweynahayaan waana taageeraynaa gabagabadii kulanka ayaa laga soo jeediyey war qoraala oo lagu soo koobay ujeedada kulanka waxaana warbaahinta qaranka u akhriyey cabdishakuur maxamed shire oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay waxay war-saxaafadeedkan ku caddaynaysaa in aysan lug ku lahayn warqadda been abuurka ah in beeshu ay taageersan tahay wada shaqayn la leedahay xiriir wada shaqayneed la leedahay oo wanaagsan uu ka dhexeeya dowlad goboleedka galmudug soomaaliya tallaabadan ayaa ah mid muujinaysa sida bulshada ku nool gobolka mudug ay ugu qanacsan yihiin nidaamka maamul ee ka hirgelay galmudug kaa oo ay dhismihiisa door lama ilaawaana ku leedahay dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa bulshada magaalada jowhar iyo deegaanada kale ee maamulkaasi ka arrimay ugu baaqday in loo hoggaansamo tilmaamaha ay bixinayaan dhakhaatiirta caafimaad ee ku dhaqan deegaanadaasi si looga hortago ko- xanuunka covid nneteen inuusan bulshada ku faafin cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warbixin warbixin arrintaasi ku aaday nooga soo diray jowhar
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cabdi macalin ayaa bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ugu baaqay inay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo bahda wacyigelinta ee cudurka covid nneteen ee deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana wasiirku uu sheegay in cudurkan uu yahay mid halisa islamarkaana loo baahan yahay in bulshada feejignaan dheeri ah ay ka muujiyaan aan een, culummada looma kala harin wacyigelinta halkeedii aan ka sii wadno arrintu halkii bay ka socotaa ma dhammaan sanad bay qaadan kartaa laba, laba sanay qaadan kartaa Een, naftood hurayaasha frontline-ka ah oo hirshabeellana inay halkoodii ka sii wadaan oo ay naftooda sida ay ugu horeen inay ayaguna isbadbaadiyaan een, ayna badbaadiyaan een, een, een, dadkoodana inay badbaadishaan ayagana waa halkii inay ka sii wadaan baan macnaha aan aan aan aan ku boorinaynaa waana garab istaag istaagaynaa haddaan state nahay iyo haddaan federaal nahay waa la iska kaashaday waad arkaysaan isbitaalka sida yani halka kan loogu diyaar garoobay waad arkaysaan sariirihii een, federaalka nooga imaaday iyo qalabkii kale oo mashiinada waad u jeedaan arrintu way sii soconaysaa marka waxaan rabnaa in aanaan isdhigan oo halkeenni inaan ka sii wadnaan rabnaa dadka kale oo masaakiinta oo isbitaallada aan ku booqannay ayagana yacni waa soo booqannay waan aragnay xaaladooda inay aad u liidato waan aragnay hadday ahaan lahayd meesha een, een, bukaanjiifka iyo maternity-ga hadday ahaan lahayd waxaan rabnaa marka een, een, habkii caafimaad dowlad goboleedka hirshabeelle waxa ay ka mid tahay maamul goboleedyada sida weyn uu u saameeyey cudurka covid nneteen iyadoona dad ay ugu dhinteen cudurka covid nneteen cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar
maamulka magaalo xeebeedka hoobiyo ayaa shaaciyay inay jiraan dad looga shakiyey inay qabaan xanuunka coronavirus kaasi oo maamulka uu tilmaamay in la karantiilo dadkaasi looga shakiyey inay qabaan xanuunka warbixinta warkan waxaa hobyo inooga soo diray baashi cali xaashi
kormeerkan gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad uu ku tegay isbitaalka degmada hobyo waxaa ku welinayay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug xubno ka socday madaxtooyada galmudug waxaana ujeedku ahaa u kuurgelidda adeegyada caafimaad ee isbitaalka u haya bulshada kuna hobyo iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi axmed cali faad ayaa sheegay in dhaqaadiirtu ay karantiileen ruux looga shakiyey inuu qabo cudurka covid sagaal iyo toban ayna degmadu awood u lahayn la tacaalida dadkaasi inay gurmadka ay mudan tahay ka hortagga coronaviruska firistiisa iyo la tacaalidiisaba ee baahida degmada ah in lala soo gaaro sida inaan helno goob hadday dhacdo dad uu soo rito cudurka lagu isolated gareeyo sidoo kale degmada erbor ay leedahay sida agaasi- eh, dhakhtarka isbitaalkuba uu sheegay Eh, waxaan u baahannahay dawooyin dheeri ah oo dadka ama maaskara ama qalabka loo baahan yahay oo la isticmaalayo maaskaraya golofiskan iyo maaskarayaasha aan hadda isticmaalayno intaba ma haysano baahidooda aada u ballaaran tahay wasiir ku-xigeenada wasaaradda qorshaynta iyo sidoo kale xanaanada xoolaha ee galmudug khadar faarax duciid iyo sidoo kale xasan cabdulaahi maxamed ayaa tilmaamay in halkan ay ka jirto baahi kala duwan oo taabanaysa dhinacyada caafimaadka waxaana ugu baaqeen wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedka galmudug iyo federaalkaba in adeeg caafimaad oo looga hortago cudurka covid sagaal iyo toban ay soo gaarsiiyaan degmada hubyo dhammaan wasaaradda caafimaadka ee galmudug guddiga loo qabtay ee madaxweyne u qabta cudurka coronavirus iyo dhammaan dowladda federaalka intaba hay-adihii kale ciddii kale wax ka qaban karta meeshaan ee, waxaan joognaa isbitaalka sidaan sheegnay isbitaalku duruufo badan ayaa ka muuqda oo ah dhinaca caafimaadka iyo iyo daryeelka ee dadka loo adeego meelo badanna way way fiican yihiin darteed xaaladaha hadda ka soo yeeraya degmooyinka ka midka ah maamul goboleedka galmudug waa xaalado runtii maaragtaye in maaragtaye lo- loo loo- loo maaragta loo gurmado si degdega ay keeni karto waa xaalada aan is leenahay haddaan hadeertaan loo dhaqaaqin hadda hadeertaan loo saarin gacan degdega lala gaarsiinin ay laga- ay- ay- ay sababi karto cudurkaas isaga mar labaad haddana dhibkiisii iyo saameyntiisii inay soomaaliya oo dhan ay ku soo laabato beesha calaxaashi warbaahinta qaranka hobi
dowladda sacuudi arabiya ayaa war waxa ay ka soo saartay go-aamo kala duwan oo la xidhiira isbeddelka lagu sameynayo waqtiyada bandowga lagu soo rogay magaalooyinka waddankaasi sacuudi arabiya warbixinta warkan waxaa inooga soo diray dalkaasi cali jaamac cali kuus
dowladda sacuudi arebiya ayaa soo saartay go'aano isbeddelo hore lagu sameeyey waqtiyadii badowga ee ka dhashay cudurka coronavirus iyadoo laga bilaabo maalinta khamiista ee sideed iyo labaatanka bisha mey uu bandowga noqon doono saddexda galabnimo ilaa iyo lixda aroornimo uuna ku ekaan doono soddonka bisha mey iyadoo bulshada ku nool dalka sacuudi arebiya si weyn loogu dhiirigeliyo in ay u hoggaansamaan awaamirta iyo talooyinka ka imaanaysa hay-adaha dalka sacuudi arabiya ee ku saabsan meelmarinta qorshihii loo dejiyey la dagaalanka cudurka coronavirus haddaba go-aankaasi soo baxay ayaa waxaa kaloo lagu caddeeyey in kow iyo soddonka bishan mey ilaa labaatanka bisha soo socota ee juun uu bandowga bilaaban doono sideedda fiidnimo ilaa iyo lixda aroornimo iyadoo la ogolaaday dhaqdhaqaaqa shaqo ee shirkadaha goobaha ganacsiga iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah iyadoo islamarkaana la fasaxay in salaada jimcaha iyo dhammaan salaadaha kale ee fardiga ah lagu tukado masaajidada duulimaadyada gudaha iyo isu kala gooshida gobolada iyo degmooyinka dalka sacuudi arabiya marka laga reebo magaalada barakeysan ee makaal mukarama haddaba intaasi waxaa dheer in dowladda sacuudi arabiya ee muddooyinkan dambe sii labalaabtay dadaalka ay ka wado soo afjaridda faafidda cudurkaasi iyadoo islamarkaana ay muuqato in bulshada ku nool dalka sacuudi arabiya ay aada u fahamtay khatarta cudurkaasi iyo qaabka ugu habboon ee lagu hortegi karo intaba cali jaamac cilmi cali kuus raadi ah ee telefishinka qaranka soomaaliya sacuudi arabiya
warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegaysanaysaan iminkana wararka dibadda askar lagu eedeeyey inay dileen nin madow ah ee kasoo jeeda bulshada madowga ah ee kasoo ee ka tirsan ama u dhashay dalkaasi maraykanka ayaa sheeqadii laga eriyey duqa magaalada minneabolis ee dalka maraykanka jacob vere ayaa shaqadii ka eriyey afar sarkaal oo ka tirsan booliiska magaaladaasi afarta sarkaal ayaa loo haystaa dhimashada nin madow ah oo maraykanka kasoo jeeda arrintan ayaa waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dadka madowga ee ku nool dalkaasi maraykanka iyadoo tan iyo markii uu falkaasi dhacay baraha bulshada iyo sidoo kale ee warbaahinta caalamkuba ay qorayeen xaaladaha dadka madowga lasoo dirsay waxaana arrintani ay tahay tallaabo ku aadan in sharciga la waafajiyo da askarta ama saraakiisha loo haysto inay dileen ninkaasi madowga ah oo ka mid ah bulshada dalkaasi maraykanka warkii subaxood kala socoteen dhegeystayaal reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi ku dhan yahay anigoo timcaddaa idiin soo saaray aroornimada hore saaka idinla socodsiinayay cabdisalaam mukhtaar ayaa farsameyna intaan warkan warkaxee ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo